haatanna waxaa khadka si toosa ugu jira isagoo ku sugan dalkaasi denmark guddoomiyihii hore ee degmada qoryooley cabdiraxmaan shaam cabdiraxmaan waxaa weli soo noqnoqonaya dhibaatooyin dadka iyo deegaankaba lagu hayo ee ka jirta gobolka shabeellada hoose kuwaasi oo isugu jira dhibaatayn dhanka siyaasad dhanka dhaqaalaha dhanka nafsiga iyo weliba adeegsi la adeegsanayo awoodda dowladnimo haddaba arrimahaas isbiirsada ee haatan ka jira gobolka shabeellada hoose waa maxay aragtidiina ku wajahan run ahaantii cabdicasiis shabeellada hoose waxa uu ka mid yahay gobolada soomaaliyeed ugu qanisan xuduudna la leh kulley magaalada muqdisho oo labaatan iyo kowdan sano ee dhibaatooyin badan ay ka jireen guud ahaan soomaaliya laakiin dhibaatada ee ka jirta shabeellada hoose ay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay ugu imaaneysa xaggaas iyo muqdisho iyo goboladaas kale dhexe run ahaantii waxyaabaha nasiib darrada gobolkaas ku dhacday waxaa ka mid ah in uusan marnaba fursad u helin maalinba ay qolo weji cusub usoo adeegsato ayna ula dhaqanto sidii ay rabeen halkan waxaan horta aan ugu digayaa ummadda soomaaliyeedna u cadeynayaa waxyaabaha laga soo dhoodhoobayo xamar ay og yihiin qayb ka mida dowladda ilan dowladda waa dhammaan ummadda soomaaliyeed ka dhexeysa laakiin madaxdeeda qaar oo villa soomaaliya qaarkood fadhiya ay ku howlan yihiin waayahanba sidii ay u kala burburin lahaayeen u kala jijibin lahaayeen gobolada koofureed shabeellada hoosena waayahanba ay dagaalo ka wadeen kaa oo ugu dambeeyey kii shalay ay kusoo qaadeen degmada janaale ee aan idhaahdo deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose taasoo ay khasaaro iyo barakac ay u geysteen dadna ay ku laayeen anagoo aada ugu tacsiyeynaya intii ku dhimatay kooxaha sharwadayaasha ah ama deegaanka kusoo duulayna insha allahu tacaala dadka deegaanka way iska qabteen wayna iska sii qaban doonaan marka walaalow shirka hadda ay maalmahanba ka wadeen muqdisho kooxahaas uu injineer saalax sheegay ama ay sheegeen ummadda reer shabeellada hoose ma ahan koox kasoo jeeda shabeellada hoose ma ahan qolooyinka la jira ayaga muqdisho fafadhiyey oo ay sheegayaan inay kasoo jeedaan shabeellada hoose ma ahan dadkii matali lahaa dadka shabeellada hoose waxay leeyihiin xildhibaano waxa ay leeyihiin ugaasyo nabadoono malaaqyo indhargarad macalimiin aqoon-yahan brofesaro intaba run ahaantii waxa ay fadhiyaan ay weli ku howlan yihiin dhamaystirka maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya ee dhowaan loogu doortay madaxweyne madaxweyne maxamed marka cid oo mataleysa ama cid joogta gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiinba ma jirtaba marka haddee waa dad labaatan iyo shantan sane ay soomaaliya burburka aheedoo hadda aan ku dhownahay shan iyo labaatan sano waayo maalin bashaar soo bedelanaya shalay waxay ahayd ninety one kii ay ku burburiyeen ummadii iyo gobolkii waa mare ninety five kii haddana ay dowlad falbalaar ay ku sheegteen ummadda dhibaato ugu geysteen waa mare xilli indhacadde uu toddoba sano meeshaasi uu dhibaato ba-an ka geystay waa mare xilligii maxaakiinta two thousand six kii ay sheegeen inay shaatiga bedeshteen oo dhibaatadii iyo waxa ka dhacday la ogyahay haddee maalinba maalinta ka dambeysa waa weji cusub laakiin maanta waa maalinta ay u liidatay run ahaantii gobolka shabeellada hoosena hadda qeybaha dowladday ka joogto oo afarta degmo ah waxaa ilaahay mahaddiisa ah lamber conton ilaa iyo marka inay si rasmi xor u tahay afgooda inkastoo dadka deegaanka ee dhaqdhaqaaq yar muujinayaan haddana waa la dul degan yahay awdheglana sidoo kale ayagana degmooyinka xorta ayay kamid tahay marka waxaa ka dareemeysaa walaalkay ummadda soomaaliyeed aan u sheegayaa ninkii calamada wax ku qabtay oo afgooda tegi waaye oo marka tegi waaye hadda meeshaas ayaaba ka caddahayba marka waa aadaan ugu xumahay in walaalaheena wacdaan oo dhulkooda hore loo boobay maanta inaysan weli ka hadlin dhacdadaas sharta ah ee dadkaasi ay ku mal awaalayaan ummadda soomaaliyeed aragtideeda marka hadda waa wax run ahaantii laga yeqyeeqsado oo ahna fashilkii ugu dambeeyey iyo tallaabadii ugu dambeeyey ay qaadi lahaayeen markay albaab walba kasoo xirantay waa tahay shaam adaa ku wata hadalka ee su-aal ayaa soo bixi karta oo adba aad qayb ka mida ka dhawaajisay oo ah gobolka shabeellada hoose haatan waxaa xor ka ah ilaa iyo afar degmo oo ka mid a sideedda degmo ee gobol ka kooban yahay kooxdan dhulboobka ah waxa kalifaya in ay ayaga imaan waayaan afgooye ama marka ama awdheegle ama sidoo kale degmada daafeed ama wallaweyn ee ay tagaan gobolka meesha uu kala xuduudka kala leeyahay gobolkii hore ee banaadir ee caasimadda magaalada muqdisho meel tallaabooyin u jirta in ay ku qabsadaan wax lagu sheega shir taas laftirkeeduma waanay ahayn arrin u baahan in aragti gaara laga yeesho
walaalo ummadda waaba u cadaynayaaba run ahaantii deegaankaas si maamul ahaan iyo gobol ahaanba shabeelle hoosuu ka tirsan yahay maamulkeena degmada afgooy hoos imaadaa laakiin nasiib darrada ku dhacday ayaa waxay ahayd deegaankaas waa jid ummad soomaaliyeed oo xilli ay qabsatay dhibaato oo labada kun iyo lixdii dagaaladii ka socday ayaa dad badan oo shacaba kusoo barakaceen laakiin shacabkaasi haddee waxay isugu dhex jireen kuwa sharwadayaal ah oo ummadda soomaaliyeed horey dhibaato ugu geystay iyo kuwa daacad ka tahay intii daacadka ka ahayd qaybna way degeen qaybna way laabteen kuwii sharwadayaasha hadda awalba isbaarooyinka jidadka u taalay hadda meeshii way degeen ha degaan muxume dad soomaaliyeed waayo oo meel degay hadda dadka deegaanka deganaana ma noqonin ayagu dad marti ah oo lasoo dhaway uma noqonin waxaad ka dareemi kartaa xilliga sheekh shariif markii degmooyin oo iska beenbeen ah loo magacaabay in isla markiiba maamulka lagu tidxay dad aan deegaankaas haba yaraatay aanan kasoo jeedinoo weligoodba xitaa isku af iyo isku dhaqan xitaa aysan ahaynba oo odayaashii beesha wacdaan ay aada uga hadleen idaacadihii ay ka sheegeen waana la booday dhulkeena waana la qaxinayaa oo xitaa magac hawiinimo ay ay ku caraadeen ay mudulood ay dhaheen haddee taasoo waxba loogu qaba waayo ilaa maanta la duldegan yahay marka waxyaabaha ay taasi muujinaysaa waxaa kamid a meeshaas in si xooga lagu haysto dadka haysto iyo qolooyin kale oo hadda raba inay siyaasadda ay kusoo dhexgalaan oo waayahanba oo shabeellada hoos isbaarooyinka badan oo hadda yaallo saraakiisha militariga lagu sheegayo ay meesha ay joogaan ayaa waxay caddaynaysaa meeshaas inay tahay meel ayaga isbaaro u taalo rabaanna in shabeellada hoosaha meel kamida aan wax kaga dhawaaqnin marka taas ma soconayso jowhar ha ku qabsadaan hadday shir rabaan hadday rabaan raada ceelle iyo ceeldheer ha ku qabsadaan dad walaalaheenna waa inay maamul samaystaan waa raalliyaan ka nahay laakiin dadtooda qabsa waaye oo wax ay qabsadeen ilaa hadda oo maamul oo labaatan iyo saddexdan sanana dadka ugu hub badnaa ugu tignikada badnaa dadleyska ugu badnaa ay ayagii qayb kamida yihiin oo dhulkoodana dhisan waaye amnigiisana sugi waaye waa hadda nasiib darrada haysata marka wax ay ku qarinayaan haddii lixdan gobol ay hagaagto dowladnimo ay ka dhacdo nidaam iyo kala dambeyn ay ka dhacdo hadda wax way dhisan waayeen shan iyo labaatan sanana ummadda ayagaa hor istaagana dowladii dhexe dictator baa iska ahaatee ayagaa gacantooda ilaahay ku sababay inay burburiyaan waa wayna hanan waayeen marka fashilkii oo soo noqnoqonayo waayo ummadda soomaaliyeedna way ujeedaa ninka calamada shir ku qabtay oo deegaan iska ballaaranay oo oo dad oo barakaca oo muqdisho iyo meelo kale kasoo barakac ay degan yihiin ninka wax ku qabtay tuundooyin ka dhisay hadda nin awalba oo waaba loo jeedaa meeshaasi ka cadna hadda sawir muuqda su-aal ka dhan waa tahay shaamow een gobolka shabeellada hoose dhibtiisa halkan laguma soo koobi karo waana ognahay waxay soo taxneed wakhti badan marka guud ahaan mas-uuliyiintii gobolka mas-uuliyiintii degmooyinka adna aada horey howl degmo aada mas-uul oga soo noqotay bal maxaa qorsho ah marka gobolkii ilaan dhibaatadan maalin walba haddii lagu celceliyay waa la dhibaataysan yahay waa la dhibaataysan yahay aanay jirin wax istraatiijiyad oo dhibaatada looga hortegaayo marka maxaad u tilmaami kartaa dadka istraatiijiyad ah oo maamulka xaggiisa ka imaanaysa oo looga hortegi karo dhibaatada intayan dhicin
wallahi walaalow dadka shabeellada hoose aada iyo aada ay dadaaleen sanadkan run ahaantii waa og tahay difaacii gobolka laga sameeyey min janaale ilaa marko ilaa iyo lamber conton awdeg la daryiri ilaa iyo zoonahaas oo dhan oo kooxo sharwadayaal ah oo militariga dareyskiisa soo qaatay ummadii boob ku hayo oo beerihii hore u dhacay laga sifeeyey marka istraatiijiyada siyaasadeed ah soo hadal qaadayna hadda dadkii odayaashii dhaqankii waxgaradkii aqoon-yahanadii waayahanba sanadka iyo afarta bilood ah muqdisho shir ka bilowday oo ugu dambeyn baydhabo ilaa hadda ka socdo oo la isugu imaaday in maamul lagu sameeyo meeshaas marka maamulkaas iyo wixii kasoo baxa iyo siduu gobolka dad ugu soo magacaabi lahaa saraakiishii booliska iyo qaydihii degmooyinkii wixii hawsha aada iyo aada u socotaa iyo xureynta hadda ka socoto qeybo kamid ah marka dhibaatooyinka gobolka haysto istraatiijiyad kasta iyo wax kastoo la leeyahay waxaa hortaagan caqabado waaweyn oo u baahan marno inaan la qarin waayo waxaa dareemeysaa ciidamo military ah oo soomaaliyeed laakiin magac soomaaliyeed keliya wato oo qadali ah oo muqdisho lagu aas-aaso mar walba ayaa jiro oo gobolkii duldegan qeybo kamid a inkastoo qeybaha laysaga celiyey oo oo hadda aad dareemi karti dhibaatooyinkii soo dhacay oo shalay ugu dambeysay degmada janaale dhibaatada ka dhacday marka walaalow hadda ummadda soomaaliyeedna waa inaan u qeexnaa horta waxa ka jiro macnaha anoo usoo noqonayo taabe run ahaantii dhibaatooyinka ka jiro dowladaa meesha ka jirta madaxweyneha la doortay baarlamaankiyaa doortay golo xukuumadaa la sameeyey laysma weydiinin sharciyadii iyo nidaamkii wadanka lagu hagi lahaa golaha wasiirada mar waxay baasmareeyeen sharci odhanaya in dadka deegaanka ayagu isdoortaan dadka u dhashay dadka martida ah hadda ama joogo deegaanka wax ka deganoo deegaanka asal-aan kasoo jeedin ayagana xuquuq iyo wax way leeyihiin oo taas ma ahan mid laga taageen laakiin waxa looga hadlayna waxay ahayd in micnaha ayaga aysan dominagaraynin dadkana ay maadaama ay qoryo iyo hub iyo muqdisho iyo meelahaas ay ku haystaan marka hababka ciidamada loo dhisay haddaan waxyar tusaale ugu soo qaatay in guutooyinka soomaaliyeed oo oo la qaybo oo micnaha qaybaha kala duwan sektarada leh waxaa muhiim ah in in guuto amaan idhaahda sektarada garooda konton i afraad waa ujeeda in maamulka garooda ka dhisan inay ayaga hoos tagaan oo saraakiishooda amnigooda iyo waxooda ayaga ay sugtaan dowladda soomaaliyana ay ku og tahay inay qeybta konton i afraad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay yihiin qaybta koob iyo labaatanaad oo dhuusamareeb laga sameeyey dhawaanahan dib loogu howlgeliyey hadda waa iska caddahay oo dadka deegaankaas degan ayaa ciidankii iyo maamulkii iyo nidaamkii wax dhan ayagaa war haysta qaybta afartan iyo saddexaad oo saldhigeeda kismaayo yahay hadda inkastoo khilaafaad iyo dhibaatooyin ka jiraan oo siyaasad ahaan aysan u degnayno wax maamulana meesha uusan ka jirin laakiin qeybaha gado aan idhaahda qaybta jubbada hoose ilaa iyo kismaayo inta udhexeysa milatariga jooga oo qaybta afartan iyo saddexaad ah waa dadka deegaanka oo kala duwan oo ciidamada isku imaaday run ahaantii waxaa xusid mudan ayadana qaybta lixdanaad gobolka bakool baay iyo gado oo jenaraal ibraahim yarow uu jenaraal ka yahay oo iyadana dadka deegaanka ciidamada markay iyo saraakiisheedii dadka maamulaha kulli ay yihiin hal deegaan laakiin dhibaatada waxa ay ay ka taagan tahay waa qaybta labiyo tobnaad xarunteeda muqdisho tahay oo hoos imaato guutooyinka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe run ahaantii anagoo og ummadda soomaaliyeedna ay og tahay habka ay ku dhisan tahay oo guddigii monitoring group qaramada midoobe ee uxilsaarnaa arrimaha hubka ee soomaaliya dabagalkooda ay soo qaateen warbixinadooda ka mid ah run ahaantii ayadoo ay jirto warbixin guud ay aqoon-yahano iyo waxgarad reer shabeellada hoose oo qurbaha iyo gudaha joogaba ay iska kaashteen oo hadda qormadooda ay socoto anaan hadda u fasaxnayn inaan sii daayo laakiin qaybo kamida aan ummadda soomaaliyeed ay ila qaybsadaan anoo oo og in micnaha warbixinta weli aysan dhamaystirnayn qaadabkeeda run ahaantii taliyaha guud ee ciidamada militariga waa jenaraal daahir aadan cilmi oo hadda kasoo jeeda beelaha huye jenaraal cabdullaahi caanood isaguna taliyaha sirdoonka ee militariga ah qaybta qorsheynta oo nin la yidhaahdo cornel brocco cabdiqaadir macalin nuur iyo cabdullaahi macalin nuur oo run ahaantii aada loo wada yaqaano oo macalin nuur allahu naxariista uu dhalay ayagana kulley midna jenaraal uu yahay cabdiqaadir midka kale ah cabdullaahina uu corneel yahay oo aada oga xun waxaanu soo gaarnay xilligii aanu isku macsalaameyn jirnay barnaamijkeena noo soo bilowday maanta saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo haatanna afartii galabnimo ayay dul taagan tahay saacadda bariga maraykanka stuudiyaheena wada jir radio ee magaalada atlanta inta dib dambe axad dambe aan ugu kulmi doono barnaamij kaleoo xiise leh waa anigu cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuuran yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaan maxamed siidow oo intuma idiin leh sidaas iyo ammaano allah